waa mahadsan tahay meesha la yidhaahdo degmada walaweyn deegaanka degan oo la yidhaahdo yaaqbari weyne iyo maaragtay laawo inta udhexeysa ayaa waxaa ka dhacday dagaal maaragtay niman shabaab oo lagu raad joogay oo deegaankaasi shabaab maaragtay u matala oo maaragtay wakiilay ugu yihiin ay yidhaahdaan baa maaragtay lagu raad joogay markii dambe xogaha laga helena maleeshiyaad ciidanka dawladda maaragtay ay taageeraan oo maaragtay aagaasi maaragtay xogaha iyo waxaaseena baa maaragtay loo daray kadibna maaragtay soo deysgeliyeen ninkii maaragtay shabaabka ahaa oo wata maaragtay maleeshiyaad wata iyo maaragtay maaragtay maleeshiyaadkii deegaanka ahaa kadibna maaragtay dagaal adag baa meeshaasi ka dhacay ciidankii gurmad soo weydiisteen maleeshiyaadkii waana loo gurmaday meeshuna waa meel yaqdarweyne la yihahda agteed weeyaan waa meel beledogri ag ka fogeen oo toban kilomitr u jirta marka sarkaalkii shabaabka halkaas ku geeriyooday laba askari kale oo shabaab ah halkaas ayay kula geeriyoodeen anagana dhowr askari baa meeshaasi maaragtay nooga dhimatay marka xaaladda sidaas bay ahayd waayahay guddoomiye markaad leedahay marka ciidamo is-abaabulo oo maleeshiyaad ah baa loo diray miyaan ciidamo dawladda halkaa joogin ka suko in gurmud ay dib uga tageen aad ii sheegtay ciidanka dawladda marka hore awood miyaysan u lahayn maxaa iyagu diiday inay halkaa weerar ka qaadaan
ciidanku awood waa u leeyihiin waxaa ula jeedaa maleeshiyaadku deegaankiisa ka xog ogaalsan yihiin waxay ka warhayaan maaragtay habarta dhuxusha gadata hooyada caanaha gada maaragtay qof ka soo ziyaaday qofka shabaabka ah kaan shabaabka ahayn maaragtay ay ka xog hayaan macnaha deegaanka bay ka xog ogaalsiyin baa ujeedaa waayahay ahmiyadda uu leeyahay marka maxay ahayd ninkan aada leedihiin sargaal u ahaa waa la dilay ahmiyadda u lahaa maxay tahay saraakiil badanaa gobolka ku jira ama ku sugan isagu si gaara maxaa loo beegsanayay
sarkaalkan wuxuu ahaa sarkaalka al-shabaab uqaabilsan deegaano dhowr ah ee ugu weyntaa degmada walaweyn iyo nawaaxigeeda ilaa iyo toorotoro inta udhexeysa ilaa owdeegle ilaa iyo maxaa layihahdaa inta udhexeysa maxaa layihahda quryooli wixii kasoo sokeeya ilaa iyo hiiraan iyo bay inta udhexeysa goboladaas ilaa iyo maarata degmooyinkaas inta udhexeysa ayuu qaabilsanaa marka sarkaal in dheerba lagu raad joogay oo ibraahim gargaduud la yiraahdo oo aada loo yaqaano caan ah oo maaragtay zakawaadka u aruuriya oo maaragtay maamulka shabaabka meesha u jooga ah ayuu ahaa marka muddo dheer baa lagu raad joogay marka sidaas bay ugu suuro gashay ciidamada maaragtay xooga dalka maaragtay in arrintaasi ay soo aftiraan waayahay meydkiisa marka hadda ma haysaan meydkiisa waa la aasay marka magaalada la keenay marka kadibna maaragtay qof kastoo yaqaani si uu u qanco maadaama dadku waa dhexeba ee ku jirta qof shabaaba inaan maaragtay wax tallaabaa laga qaadi kadib waaya ugu dambeyn gudoomiya ku-xigeen waxaad iiga warantaa maleeshiyaadkan abaabulan ee iskood iyagu u dagaalamaya maxay yihiin maxayse tahay cidda sida gaarka u fangaraysa maleeshiyada horta waxay ku abaabulantay halkan hadda aan ka sheegahayo deegaanka leego maxaa la yihahdaa maleeshiyaad ciidanka amisom iyo maaragtay garab ka siin jiray dagaalka ay kula jiraan al-shabaab marka leega iyo rweyne iyo al-shabaab ay soo qabsadeenna maaragtay dhanka walaweyn usoo gudbay maaragtay oo deegaankaasi hadeertaan maaragtay wax ka jooga oo maamulka deegaanka maaragtay meel ay ku noolaadaan maaragtay ay maaragtay siiyey marka ciidamadana la shaqeeya oo shabaabkii iyo waxaasoo dhan maaragtay la dagaalama xogahana ka keena maadaama dhulka fog oo baadiyaha ay ka yimaadeen maleeshiyada qaarkood maaragtay oo udhexeysa hiiraan iyo shabeelaha hoose marka taas ayaa waxay keentay inay maaragtay shabaabku marar qaarkood ay yaqaanaan inkasta mar kastaba maleeshiyu aan wax la dhiirigeliyo aysan ahayn laakiin waxaynu rajeynaynaa maleeshiyadan inaan ciidanku ku qarameyno hadda maxaa u magac ah haddaysan ciidanka dawladda ka tirsaneen
iska maleeshiya insha allah waa la qarameynaya biillahi